bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay sideedda bisha janawari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka ka imaanaya deegaanka cod qobaba ayaa waxa ay sheegayaan in ay istaagtay inuu istaagay dagaalkii saaki ka dhacay deegaankaasi oo u dhexeeyay ciidamo taabacsan puntland iyo sidoo kale somalilan dagaalka ka dhacay deegaanka cod qaboobe ayaa waxa uu ku bilowday weerar gaadmo ahaa oo la qaaday ciidamada puntland waxaana weerarkaasi soo qaaday sida dadka deegaanka ay sheegayaan ciidamada somalilan waxaana la sheegayaa in khasaare xoog leh uu dhaliyey ama ay soo kala gaareen dhinacyada dagaalamay ee puntland iyo sidoo kale somalilan wararka aynu ka helayno deegaanka codqaboobaha ayaa waxa ay tilmaamayaan in hadda uu istaagay dagaalkii laakiin ay socoto abaabul ciidan oo xoog leh oo ay wadaan labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya cabdifataax cali weli oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka sool ayaa u sheegay warbaahinta in dagaalka uu yahay midda u dhexeeya labada dhinac sidoo kalena weli uu xoogan yahay iyadoo khasaare labada dhinac uu soo kala gaaray welina waxa uu sheegayaa inuu soconayo abaabul ciidan oo ay wadaan dhinacyadii dagaalamay waxa uu intaa ku daray in cabsi xoogan ay la soo dirisay dadka deegaanka taa uu ku aadan waxyeelo ka soo gaarta diriirta u dhexaysa labada ciidan oo ah kuwo aada u hubaysan sida dadka deegaanka ay warbaahinta u sheegeen meeshaa dagaal baa ka dhacay dagaalkaa waxaa qaaday maamulka s l m ee goosashada somalilan iyagoo ku duulan madaxweynaha maamulka madaxweynaha dowladda soomaaliya iyagoo ujeedkeeda uu yahay muxuu agagaarkan u yimi ayay halkaa duulimaad ka qaadeen dagaal qalaad baa halkaa ka dhacay dhimashadiisa iyo dhaawiciisana ilaa iyo hadeerto weli xogtooda rasmigaa ma hayno siddaan idinka soo sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo meeshaa waa laysku hor fadhiyaa dagaalkaasuna waa ka dhacay muddo saacadaabuu soconayay khasaarihiisana weli xogta rasmiga ma hayno waa idiin soo sheegi doonaa dhinaca puntland baa hadda gurmud badan ka soo baxay oo ay ka socdaan ciidankaasu aad buu u badan yahay ciidanku ciidankan somaliland saaka meesha ku duulay ilaa toddobaatan gaari uu watay markaa saddex madax buu ka dahay meesha oodana si fiican bay isaga difaacday markaa hadda xabaddu waa istaagtay laakiin hadeerto ciidan aada u xoogan baa xagga darawe ka soo baxay marka waxaa la filayaa ilaa galabta in dagaal halkaa uu ka dhaco ayaa la filayaa haddii ayaan soo noqon nimankaasu arrintaasu way na soo gaaraysaa laakiin xogta rasmiga khasaaraha inta uu leeyahay warka rasmiga ma hayno meel dagaal ka dhacay waad garanaysaa khasaarihiisa iyo sida loo kala guulaystay ilaa gelinka dambe ubaan xogteeda rasmigaa helina wax hore oo jirayna ma jiro marka weli abaabul nabadeed oo meesha ka jiraa ma jiro mana joogi karaan nimankaas somalilan ma joogi karaan meeshaas galabta haddii ilaahay ka dhigo waa afarta galabnimo war rasmiga ayaynu ka heli doonaa sida ay xaajadu hadda u egtahay hawsha u egtahayna inay dib u soo noqdaan ba qorshuhu u badan yahay wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in uu bilowday barakaac ay sameynayaan dadka deegaankaasi oo ka baqdin qabo waxyeelo kasoo gaarta dagaal ciidamada labada dhinac mar kale halkaasi ku dhex maraa iyadoo gurmadyo kala duwan ay helayaan dhinacyada dagaalamay puntland iyo somalilan ayaa tiro dhowr jeer hore sheeganayay haysashada ama kaariminta gobolka sool qayba ka mid ah oo ay somalilan sheegtay inuu dhulkeeda ka mid yahay halka puntland ay sheegayso inuu yahay meel ay iyadu ka arrimiso balse wixii kusoo kordha waxararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk xukuumadda soomaaliya cabdi saciid faarax juxa ayaa maanta xilkii ku wareejiyey wasiirka cusub asigoo dhinaca kale ka dhawaajiyey in soomaaliya aynan maamuli karin koox yar waxa uuna sheegay dalka inuu haatan ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in laga wada qayb qaato sidii loo samata bixi lahaa juxa wuxu uu tilmaamay xil uu xil wareejinta ka hadlayay in koox yar aynan dalkan ka arrimi karin sidoo kalena aysan wadi karin haddii aynan wada shaqayn ka helin bulshada qaybaheeda kala duwan waxa uu dhinaca kale ka hadlay hadalhaynta baryahan dambe sida aadka loo hadalhayo ee la xiriirta dadka mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya
dadkiisuna siyaasad ahaan iyo amni ahaanba waa layahay meel fogna waa laga yimi dhaqaala ahaan lakaboobaa kalsoonida shacabkuna way kala daafanta inkastooda toban jaa bileelayaasha markaan wuxuu u baahan yahay marka iskuwad iyo isdulqaadasho oo ah ee furaha u ah in la isla joogo hore looga sii socoyo sidaa loo gaaro qof keliya ama koox keliya ma noqon karto cidda iyadu arintaa dhibaalaysa koox keliya ma noqon doonto ama ma aha cidda soo aragtay ama dad meesha loo guurayo oo meeshaan looga guurayo arrimahaas in loo gaaro waxaa loo baahan yahay marka in dalkaaga uu yeesho doob yeesho doob caafimaad oo dhab xasaasi ah mararka qarkood xaroo badan laakiin aan rabaysnayn aan siyaasanaysnayn aan daraysnayn laakiin soomaaliyeedsan ama bixigaysan waxaan ujeedaa musabirka kuu tahay taa ayaa loo baahan yahay taas ayaana caafimaadka ku jira labada doobood oo kala gedsan asaasa kala gedsan dhexdooda ayaana xagga soomaaliya ku jira dadkii wuxuu ku dhacay abaynu kacayna ama sanadihii ugu dambeeyey waxa ugu qonqoda ku dhacay waa laba wado waa wadaad wadaadka ka duka duwan ururba shabada cadaada oo yidhahda elmaada ama waa madax ninka ka faka duwan ururba falsafada mucaaradnimada ama kaaldumiska sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ambasador axmed saciid waa axmed ciise cawada ayaa xilkii kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar iyadoona munaasabadda xil wareejinta ay ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya xil wareejintan ayaa aheyday midda ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ayaa xilkii kala wareegay wasiiradii hore ee xilkaasi haysay iyadoona goobjoog uu ka ahaa munaasabadda xil wareejinta ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya kaasi oo ka qayb qaadanayay xaaladda waa xil wareejintii maanta ka dhacday magaalada muqdisho gaari nuuciisa cabdibilaah oo ay leedahay dowladda soomaaliya saarnaayana ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa qarax miino lagula eegtay habeenkii xalay degme qaybo ka mid ah waddada siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan waxaa ku geerooday sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka waa ciidanka militariga soomaaliya waxaana ku dhaawacmay kuwo kale iyadoo qaraxan ah u dhacay xilli habeena mana jirto cid sheegi karta khasaaraha dhabta ah ee ka dhalatay weerarka miino ee loo geystay gaarigaasi cabdibilaha ee ay saarnaayeen ciidamada militariga soomaaliya laamaha ammaanka weli wax wara kama soo bixin oo ku aadan qaraxan miino ee ka dhacay waddadaasi kaasi oo lala bartilmaamaysaday gaari ay saarnaayeen ciidanka militariga soomaaliya warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo